munaasabadan oo ahayd mid ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo ay sugu jira mas-uuliyiin waxgarad iyo waalidiin ayaa ka dhacday deegaanka dhanaawe oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada tiyaglo ee gobolka bakool xafladda qalinjibinta ayaa waxaa loo qabtay kuwii toban arday oo ka kooban wiilal iyo gabdho waxaana goobta ka hadlay waxgarad iyo waalidiin ugu horeyn mid ka mid a ardayda qalinjibinaysay ayaa goobta xafladda ka akhriyay ayadoo ka mid ah qur-aanka kariimka الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
mid ka mid a waxgarka deegaanka ayaa isagun u mahad celiyey macalinka ardayda qur-aanka baray kadib markii u mahad celiyey allah macallinkii awlaadin hadduunu dhegel sidaani qur-aan akhris iyo ama samee gobiyo ama samee khudbadiyo ama samee waxbarashadii hogga faqihigi maybwaaha dahaarada amase axkaamta biyo wal kasta oo maybwaa diinka islaamka la musluum ee anfacafadi awlaadayteen oo awlaadyarayar ay ka tartamayaan macallinkii murabbiga ahaayey awlaadasay ha barbaariyey tacliintan wanaagsan sii may baa lanaa jasaakum allahu khayr haljazaa ugu dambeyntii mid ka mid a waalidiinta iyo carruurtooda dhigata madrasada ay ka qalin jibinayeen ardayda ayaa munaasabadda kelimad ka jeediyey wuxuuna ka hadlay barashada qur-aanka iyo ku dhaqankiisa geedka may baan roogna madarasadii dhanaawa ilaahay arooba oo ibnulqayim hayti ardaydii ku qalan jibiyeen tumo i dhowr arday a xafladiya haasu a taawiya kollay hortay dad badan ka dhadhegida sida liis la ogi wal ini liis mii la ogyaa liis ogaahiye ilaahay qur-aan jay ada barato ka dhaganto ka camal falo waddadii liinka talagalay oo ilaahay ha ka dejiyey nabijay ha ka kadejiyey waratilil qur-aana tartiilan ee ada ka barato ee kollay wal ku fadlo badan matawani anamaana ma oji ini jaraanna mataawiyaw xafladan ay ku qalin jibinayeen ardayda ayaa ka mid noqonaysa munaasabadaha lagu weyneynaya qur-aanka kariimka ee uu allah inoo soo dejiyey iyadoo muddooyinkii dambe dugsiyada qur-aanka ay ka furan wilaayaadka ay aad u qalin jibinayeen arday dhammaystay qur-aanka kariimka iyo kuwa xifdiyey